bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun culamaada diinka sharafta le mas-uuliyiinta heer qaran heer gobol ee joogta munaasabadda gabdhaha soomaaliyeed bahda saxaafadda iyo dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabadda tan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu salaan kadib waxaan u tacsiyeyneynaa dhammaan muslimiinta soomaalida ee ku geeriyootay weerarkii xalay shalay galab ka dhacay hoteelka nasaab lotu ee magaalada muqdisho intii ku geeriyootay allaha jannadii ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna allaha caafiyo intii alle ka badbaadiyana cumrigooda allaha dheereeyo waxaan filayaa munaasabaddan inay tahay in xanuunkaas looga hadlayay in sheekh cali wajiiso alle ka badbaadiyo culamadiisii iyo asxaabtiisii iyo heladiisiiba ay u duceynayaan ilaahay badbaadshay inay tahay iyo baroordiiq dhammaan loo sameynaya intii soomaalida aheed ee wax ku waxyeelowda weerarkaas sida aad la socotaan soomaaliyay maalin walba inaan qof qaali ah aasno ee tacsi u dirno ilmihii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo qarankii waxaan u malaynayaa ma xuma laakiin naguma filno ilaahay wuxuu naga dhiga dad awood leh oo aqoon leh oo qaran ah oo ciidan leh oo shacbi dowladnimo raba leh intaa haddii intaa isku darno aan cadowga dalka ka qaban weyno waxaan noqonaynaa dadaan mas-uuliyaddooda ka soo baxin oo taariikhdu qori doonto waxaan rajaynaynaa inaan isugu baaqno isugu sheegno inaan dalka ka xoreyna cadowga ummaddeena baabi'inaya qof uu dhaafaya ma laha dowlad buu la dirisanyaha ma aha shacbigii maatadii berimageydidii maalin walba laynayaan arrintaasu inay dadka wada saamayso in loo wada kaco ayaan ku baaqaynaa hadallada laga ye meesha aan ka soo gaaray ee dowlad goboleedyada ku saabsan dowlad goboleedu waa soomaali shacbi dowlad goboleedyada deegaanada joogaa doortay xil baa loo doortay xilkii loo doortay oo qarannimadu ka mid tahay inay gutaan anigu waxaan qabaa inayna ka leexan karin dowladda qaranka naftirkeeda waxaa laga rabaa waa hooyadii qaranka inay inay ilmaha iyadoo naftirkeedu madax u salaaxdo ay waaniso oo la dardaaranto oo haddii la qaldan yahay laga celiyo haddaynaan isku duubnaan ee aynaan midoobin cadowna iska celima karno dalkeena iyo dadkeena waxba uma qaban karno sidaas darteed waxaan isu sheegaynaa isu dardaarmaynaa isugu baaqaynaa in la midoobo dowlad goboleedyada dowladda qaranka shacbiga soomaaliyeeda la mathalo oo magacooda karbadida gaduudan lagu lagu soconayo ayaa awoodda iska leh suldatu shacbi ma la iloobe awooddii shacbigu aawe anigu waxaan aaminsanahay madaxdu inay tahay khaadimiin u shaqaysa shacbiga haddii shacbigu garan waayo inuu asagu batroonigi yahay oo asaga loo shaqeeyo ee uu umalayo asaga in la leeyahay nasiib daraan u arka anigu shacbigow dowladdu waxay u baahan tahay shacbi dowladna ma jiri karta shacbi la-aan waxaa la yska rabaa in dhammaanteen aan noqonno dhiig lagu shubo qarannimada inaan noqonno kulligeen dhiig lagu barbaariyo qarannimada soomaalida iyo difaaceeda iyo dadka ee dalka iyo diintaba arrintaas isfari mayno waa ognahay culamadana allaha jise ka siiyo inay intaas maalin walba afar iyo labaatan sac u taagan yihiin waa ognahay shacbigu waa u taagan yahay hogaamiyayaasha kala duduwane heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo heer gobolba waxaa looga baahan yahay inay u midoobaan sidai ummaddan uga badbaadin lahayn khatarta ay ku jirto mustaqbalka dhow haddaan sidaan kusii soconno magaceenna iyo jiritaankeenna khatar gelaya waxaan walaalayaalow idinkugu baaqaynaa meel kastood joogtaan in loo midoobo loona istaago difaaca dalka iyo dadka diinta wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu